أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah jubbada hoose xog dheeraad ah oo laga helayo weerar lagu dilay askar ka tirsanaa murtadiinta oo saaka ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha cadowga ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah konton ruux oo yuhuud ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal gaari jiirsiin ah oo maanta ka dhacay magaalada talaabiib ee caasimadda sahayanada xilli goobta weerarka uu ka dhacay ay ka agdhowaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa gumaystaha muqdisho shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan burburay oo isagoo kelitashi ah dib uga furmay caasimadda carruur suudaaniyiin ah oo macluul ugu dhintay gobolka khartuum sidoo kale faafreebku waxaad ku dhegaysa doontaan munaasabad nabadoon ay ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha jararweyne oo ka dhacday deegaan ka tirsan degmada jidhib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe kama marna faafreebka caawa wilaayadda islaamiga ee bakool oo lix askari toobadkeenayaala ku soo bandhigtay deegaan hoostaga magaalada xudur barnaamijka waxaa kala qaybgelaya walaalaha suheyb iyo maahir xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee laif istriimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa jubbada hoose xog dheeraad ayaa laga helayaa weerar lagu dilay askar ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kadib weerar saaka ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha cadowga ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo qodobkaas iyo sidoo kale shirkii wadatashiga ahaa ee dhowaan burburay oo isagoo kale tashi ah dib uga furmay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaaba waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shirkii wadatashiga ee burburay oo isagoo kala tashiya dib uga furmay muqdisho shir loogu magacdaray golaha wadatashiga qaran oo dhowaan burburay kadib markii lagu kala kacay ayaa maanta isagoo muuqaalkiisu yahay golaha kalatashiga qaranka dib uga furmay magaalada muqdisho shirkan oo uu garwadeen ka yahay xasan gurguurte ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho xamse cabdi bare ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir villa soomaaliya oo war kooban ka soo saartay shirkan ayaa sheegtay in wadatashiyo kadib la isku soo laabtay islamarkaana muddada uu shirku socdo laga wada hadli doono arrimo ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka waxaa gebi ahaanba shirkan qaadacay madaxweynaha jubbaland axmed midoobe oo horey uga baxay islamarkaana uga biyadiiday shirkan iyo madaxweynaha puntland siciid deni oo isna shirkan iyo kii ka horreeyey ka fadhiistay oo aanan soo xaadirin maqnaashiyaha madaxda maamuladan ayaa muujinaya khilaafka si laba lixaasaday ee ka dhex xaluusan iyaga iyo gurguurte islamarkaana natiijada ka soo bixi doonta shirkaasi aanay noqon doonin mid saameyn ku yeelata deegaanadaasi axmed midoobe oo dhowr jeer la isku dayey in lagu soo celiyo madasha ayaa lagu fashilmay waxaanu sheegay in aanu aqbalayn doorashada muddo kororsi ee xasan gurguurte islamarkaana uu horey ka qabsan doono doorashooyinka maamulkiisa siciid cabdulaahi deni oo isagana eedeyn culus u jeediyey xukuumadda muqdisho ayaa dhanka kalena caddeeyey in maamulkiisu taageero dhan walba siin doono jubbaland islamarkaana doorashada madaxtinimo ka taageeri doonaan axmed midoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa caruur suudaaniyiin ah oo macluul ugu dhintay gobolka khartuum magaalooyinka waaweyn ee suudaan waxaa ka socdaa dagaallo aan waxba la isku reeban taasi oo dadka ugu badan ee dhibanaha u ah ay yihiin dadka muslimiinta ah ee rayidka ah gaajada iyo xanuunada ayaa ka mid ah arrimaha laga dhaxlay colaadda ka taagan dalka suudaan taasi oo tirakoobyadii ugu dambeeyey ee soo baxaya ay xaqiijinayaan in gobolka ay ku taallo caasimadda waddankaasi ay macluul ugu dhinteen dhowr qof oo caruur suudaaniyiin ah kooxda gurmadka deg deg ah ee ka howlgasha umudurmaan gaar ahaan galbeedka umubadda ee khartuum ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in keliya bishan oktoobar la diiwaan geliyey lix dhimasho ah iyo soddon kiisas oo cusub kuwaas oo la il daran nafaqa xumo caruurtan ayaana ku nool xaafadda daarusalaam xubin ka tirsan kooxda gurmadka deg dega ah ee kiisaskan kasoo diiwaangeliyey xaafadda daarusalaam ayaa warbaahinta gudaha suudaan u sheegay in xafiiskiisu helay warbixino cusub oo muujinaya dhimashada lix caruur ah iyo soddon kiis oo cusub oo nafaqa xumo la ildaran kuwaas oo ay ka mid yihiin laba-iyo toban haweena xubnaha ka howlgala xarumaha caafimaadka waxay ka cabanayaan gabaabsiga dawooyinka waxayna sheegeen in ay jiraan caqabado soo food saaray xarumaha caafimaadka kuwaas oo ay ka mid yihiin yaraanta qalabka baaritaanka caafimaad inay gabaabsi yihiin cirbadaha iyo daawooyinka duumada kuwaas oo aan la heli karin gaajada iyo xanuunada ay la ildaran yihiin dadka shacabka ah waxaa dhinaca socda xasuuqyada waxaana ugu dambeeyey dhacdii lagu dilay in ka badan boqol labaatan iyo afar qof oo shacab muslimiin ah kuwaas oo ay hal goob ku dileen burtasaqada imaaraadku ku adeegto ee dacmusaric loogu yeero waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahino laga helayo dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka birta dheer ee dhacaduleedka magaalada kismaayo fariisinkan ay mujaahidiintu weerareen ayaa difaac u ah xerada weyn ee maleeshaadka murtadiintu ay ku leeyihiin deegaankaasi dhimashada inta la hubiyey waa laba askari oo murtadiin ah halka dhaawacuna yahay saddex kale oo murtadiin ah waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadaleynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd isqabqabsiga iyo muranka ka dhashay shidaal sahmin sharci darro ah oo dowladda riddada ah ee turkiga uu ka samayn doonto xeebaha soomaaliya waxaana madaxa hadda iskula jira kooxda riddada soomaaliya iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada shaadala dirirka ah isqaqabsiga ayaana ka dhashay markii wasaaradda waxay ugu yeeraan batroolka murtadiinta ay soo daabacday maab kaasi oo meesha ka saaraya jiritaanka maamulka shaadala dirirka ee hirshabelle sidoo kalena muran gelinaya gobolka muduga qeybtiisa waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka shaadala dirirka ee puntland wuxuuna gobolkaasi gaar ahaan qeybtii waqooyi ka dhigayaa aag lagu muransan yahay oo aysan cidna ka arrimin marka maamulka shaadala dirirka puntland murtadeni ayaa hadlay wuxuuna si cad u sheegay in maabkaasi uu muujinayo qorshaha xukuumadda ridada ah ee xasan gurgurti uu hogaamiyo taasi oo uu sheegay inay ka shaqeynayso isku dirka maamulkiisa iyo kan galmudug wuxuu sheegay in waqooyiga gobolka mudug uu yahay dhul uu maamulkiisa ka arrimiyo islamarkaana aan lagu muransanayn dhankiisa maamulka hirshabelle ayaa isagana ka hadlay maabka ay soo daabacday wasaaradda batroolka ee kooxda ridada soomaaliya mas-uul u hadlay maamulkan ayaa sheegay in qariidada lasoo bandhigay ay gebi ahaanba meesha ka saareyso jiritaanka maamulka shaadala dirirka ah ee hirshabelle wuxuuna sheegay in maamulkiisa la dafiray islamarkaana ay taasi tahay mid nasiib darro ah waa sida uu hadalka u dhigay ninka u hadlay maamulka shaadala dirirka ah ee hirshabelle marka laisku soo xooriyo bashiirow khariidada ay isku haystaan madaxda kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shaadala dirirka ah waxay barbilow u tahay isqabqabsiga mooryaanta ee shidaalka turkigu ka baarayo soomaaliya dabcan waxaa arrintan ka soo hadlay wasiirka waxay ugu yeeraan batroolka murtadiinta kaasi oo sheegay in siciid deni ay laftiisu ka diideen in uu keensado shirkad gaar ah oo u sahmisa shidaalka deegaanadiisa ku jira waxayna taasi beddelkeeda sheegeen in iyagu ay mas-uuliyaddaasi leeyihiin waxaana arrimahan oo dhan bashiirow ay ku dul wareeganayaan isqabqabsiga iyo muranka durbe ka bilowday madaxda murtadiinta ee ku aadan boobka kheyraadka ummadda soomaaliyeed howsha ay ku sheegayaan sahmintana aysan weliba bilaaban la arki doonee halka ay isla gaaraan dhinaca kale bashiirow faarax macalin oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa ka hadlay markabka shidaalbaarista ee turkigu usoo diray kooxda ridada soomaaliya wuxuu sheegay in tani ay dhici karto inay musiibo isku bedesho halka kheyraad laga sugayo maadaama buu yidhi aanay caddayn qodobada ay ku heshiiyeen turkiga iyo xukuumadda muqdisho bal aan dhegaysano waxa weeyaan waa la sameeyey heshiiska hadda laakiin heshiiska waxaa daruuri ah in baarlamaankana la mariyo ummadda soomaalida loo bandhigahay daruuriga markabkaa imaanaya ma dowladda turkiga leh ma shirkad turkiga ka tirsan baa leh ani hadda intasay kala yihiin ma garanayay ma shirkad dowladda ay leedahay oo turkiga ah adi mid alla miday tahayba oo imaanaysa baaritaanka waa in heshiiskii banaanka lasoo dhiga waxaa hadda waxaa kugu daliil on kuu sheegaya waddan angola la dhaha africa shidaalka ugu badan baa laga soo saara ummadda ku noolna maanta haddaad aragta fakrigooda soomaaliya oo burbursan ayaa boqol kiiba laba boqol maxay nolol dhantaa waxa weeyaan markii horena waa intay laaluush iyo gunnay iyo maxay ahayd iyo fasaad uu galay ayaa qooskii madaxweynihii halodon santos la oran jiray iyo gabar uu dhalay iyo wixii unbaa gacanta ku dhigay wixii ka soo baxayeyna markii hore oo heshiiskaba uu heshiis khaldan ahaa oo lobsided ahaa oo iyaga faa'iidadii waddanka aanan lagu xisaabtamin haddana ani yaraa oo ka soo baxay waa wax lagala heshiiyey dadka markaa awoodda haystay marka waddankii heshiis baa la arkaa in la galay ma konton sana ma boqol sana ma laba boqol sana lama garanayo nin garanaya ma laha laakiin faa'iidadii ka soo baxday shidaalkaas waxay ugu turan tahay dadka ma jirto wuxuu noqon karaa the cas of natural resources waxa la dhaha jira inkaarta mase cuqubada khayraadna waxa la dhaha jira oo la arkaa baddaadina inay wareerto oo maaragtay laga hadlayo maxay ahayd environmentka ay baabaado ummaddii waxba aanan ugu jirin dad kale un maaragtay ay wixii la wareegaan waxay la xisaabtameenna dad madax markaasoo faasidiina intay la xisaabtameen meeshii ay ku dhammaatay qofka isaga ahaa nigeeri buu leeyahay cimri buu leeyahay wuu ka tegi wuu ka tegi maxaa hadda dhow santos kuma jiro laakiin agreementkii berigaa la seexay way ku qasban yihiin maantaba inay maaragtay ay angola ay noqoto waqti ay kaga bixi doontana cid garanaysa maanta ma laha ani kulley ma garanay marka bedelkii khayraadka soomaalida uu noqon lahaa cuquba cuquba bedelku khayraad noqon lahaa faa'iido noqon lahaa cuquba noqon lahaa hadda waa in la ogaadaa wax lagu heshiiyey xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana konton ruuxoo yuhuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal gaari jiirsiin ah oo maanta ka dhacay magaalada talaabiib ee caasimadda sahayanada xilli goobta weerarka uu ka dhaca ee ka agdhowaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa gumaystaha qodobkaas waxaad ku dhegeysanaysaan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda maalinkii saddex boqol siddeetan iyo lixaad ayaa waxa ay sii wadaan xasuuqyada iyo duqaymaha ay ka geysanayaan qidaaca khaza een duqaymaha ugu badan xilligan waxa ay ka dhacayaan bashiirow waqooyiga magaalada si gaar ah mukhayamka jabaaliya een waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in afartan iyo siddeeddii saaci lasoo dhaafay cadowgu uu geystay ilaa toddoba majsaro islamarkaana ay ku shahiideen dad gaaraya toddobaatan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol siddeetan iyo sagaal kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun sagaal boqol afar iyo labaatan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol kun siddeed boqol soddon iyo saddex kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen een mid ka mid a howlgalladaas waxaa lagu beegsaday gaadiidka wax burburya een sidoo kale muqaawamadu wixitaankiga meerkaafaha ay la beegsadeen qarax aad u xoogan xilli uu ku sugnaa mucaskarka jabaaliya een dhanka kale bashiirow maantay magaalada talaabiib waxaa ka dhacay howlgal gaari jiirsiin ah oo uu fuliyey haliyey falastiini ah dabcan sida ay wararku sheegayaan haliyiga howlgalka fuliyey waxa uu ka soo jeedaa magaalada qudus waxa uuna ku guulaystay in gaari xamuul ah uu waday uu jiirsiiyo gaari bas ah in muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen dad yahuud ah oo ku hoos jira gaariga la jiirsiiyey sahaynaduna waxay ku dhawaaqeen in ilaa hal ruux halkaasi ay uga dhinteen sidoo kalena afartan iyo sagaal kale ay ku dhaawacmeen in goobta weerarka uu ka dhacay waxaa aad uga agdhowaa saraakiisha ugu sarsaraysa sahaynada sida wasiirka difaaca taliyaha ciidanka iyo sidoo kale ra-iisul wasaarahooda benyamin netanyahu oo baroordiiq halkaas ku dhiganayay sidoo kale goobta camaliyaddu ay ka dhacday waxay aad ugu dhowdahay xarunta hay-adda muusaadka ee sirdoonka dibadda qaabilsan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegeysanaysaan markan iyo degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe munaasabad nabadoon ee ku dooranaysa mid ka mid a beelaha jareerweyne ayaa ka dhacda deegaan hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe munaasabadan waxaa nabadoon ku doortay beesha shiidle oo ka mid a beelaha jareerweyne waxaana xafladda ka qaybgalay culimaudiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna xafladda waxaa ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo mahad iska leh ee maanta may kasta qayb galnay munaasabad ee ka dhiiday macaan tuulada shiidle ee wilaayada jubbal wusdhaaway beelaha jareerweyne beel ka mid ah oo beesha reer shiidle iyo macnaa nabadoon caleemasaaraday beesha reer shiidle dhammaan macnaha mahadnagaan ee waxgaradka beesha reer shiidle ee macnaha culummadiyo dhallinyarado juhdigii iyo bihiyaayan iyo iskudubaridkii dadaalkii faraha badanaa iyo aadanka mahadnagaan mayle nabadoonka oo la caleema saari maxamed siido kalfur sudhowaaw gacmo furanka sudhowaaw maylikiinka baahan yaha jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaa ku hogaaminto ilaahay subxaanaه watacaala mayle yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu waqabaa'ila litacaarafuu iyo ankijeeda maana maxalushaahidka kagaway beesha reer jareerweyne dhammaan dal iyo dibad meeli iyo roogan waa mid waqabaa'ila litacaarafuu ina is aqoonsataan qaabkii lindhaladii ina lis aqoonsado waa min addiin laakiin jifa kasta inaad nabadoon doorato is aqoonsato muhiimadda antas way marka in sha allahu kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala inumayla wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu beelaha jareerweyne si guud may ka dadaalaseena midnimada midnimada aadanka dadaalo in sha allah may kala dardaarmee in dadka waaweyn dhallinyarada ee gabdhaha iyo wiilasha kulliba waxbarashada in culeys la saaro midnimadan culeys la saaro may kala dardaarmee si guud beelaha jareerweyne dadka daraska sii la'eh in macnaha daraska la xagdhooro oo lanka xadgudubne si macnaa gooni ahaanna ee beesha dhaxdaye in macnaha tacaamul iyo islaax baynannaas iyo isjeceyl iyo istijiidasha oo laka dadaalo intaasoo dardaarame may kala dardaarmee jihaadka ku socoda bariga africa beelaha jareerweyne naf iyo maal ina ka bihiya taasan siin dardaarame sida ilaahay subxaanahu wa tacaala mayla infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah marka dadka waweyn iyo dhallinyarada iyo dhammaan jihaadka hal aroogsado naf iyo maal halka bihiyo may kala macnaha baaqdoobadkeen indaree dadka macnaha caratuurka ah oo macnaha beelaha jareerweyne oo on dhaladan oo caratuurku macnaha an eh axmed madoobe iyo xasan guurguurte maylayaa ilaahay in toobasheena tuubuu ilallaahi tawbatan nasuucan caratuur lisiinka dhigane tawbasheena nimboqorijo iyo booshaha ilisuboo lan lacageeye beerta falo malayka dabo dadka kale maylaya oo macnaa qaxootiyada oo ka jiran oo beelaha jareerweyne ka tirsan beeragon kooya beeragon falada gaal macnaha dullija iyo ihaanadis ka dhaafa beeragon kooya gacmo furahaasin kusu dhawaayeen cid cid haysata male beeragonka shaqaysada nidaamkaas macnaa ilaa haddii ilaahay dho intaas haysiil dardaarame haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada beelaha jareerweyne kuwaas oo kelimaad soo dhoweyn ah oo ku aadanaa nabadoonka cusub ee beesha shiidle munaasabadda ka jeediyey
xafladan oo maalintan beesha shiidle oo nabadoon ku caleema saaranoysahay beesha shiidle waxaa ka mid tahay beelaha jareerweyne oo suldaankeeda guudna yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi intii marta sharafta ee meeshan ka soo qayb gashana waa ku mahadsan yihiin insha allahu tacaalaa waxaan ugu dardaarmayaa beesha shiidlo arrintan waa bilaaw marka haddaan shiidla aan nahay diyaar mu u nahay inaan jihaadka kala qayb qaadano naf iyo maal iyo markaas tabarta intii markaas ma aragtay tabarta ayna diyaar mu u nahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan kaloo u mahadnaqayaa suldaanka beesha jareerweyne insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala cimrigiisa ha waasiciyo dadaalkiisane ilaahay subxaana wa tacaala ha ka mari dheliyo marka insha allahu tacaala reer shiidlo shiidlo sideedaba waa lix waxaa ugu horeeya baare waxaa ku xigo walamooy waxaa ku xigo waaqbiyo waxaa ku xigo sagaale waxaa ku xigo reer ciise waxaa ku xigo garmagalaay lixdaas ayay shiidlo ka kooban tahay intaas ayaa idinka rabto markaa inaad u noqotaan khudbo inay u noqotaan kitaabka ilaahayna aad markaas ku horseedaan intaas diyaar ma u nahay
maanta xafladda halkan ka dhacayso aad baa u soo dhowaynaynaa annagoo ah beesha reer shiidle ah marka waxaa la rabaa beesha reer shiidle inay waxaa la rabaa ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay u dagaalamaan baa la rabaa oo waxaway saaxada aan tagno nabadoonka annaga aan dooranay waxaa la rabaa inaa garab ah u noqonaa la rabaa oo wanaagga garab ah u noqono oo khayrka garab ah u noqono ayaa loo baahan insha allahu tacaala xafladda maanta heershiidle oo qabada xaflad gaada ee waay heershiidle maysiin sheega ila geeda abuurtan geedkii abuurtan anjegne haddii halan waraabina anjegeeda garabji hal hoogsudo maskiinko beertus faladaa ee waay wal ning nago wadhaten haddii shal dhaaftan indhiine inshal dhaaftan meel halkasemo heershiidle siin sheegoynaono beeshii reer shiidle maylisinka rabe kuwiila ka daysida ilaahay subxaana wa tacaala nasinka dhiga maanta nabadoona dooratan nabadoonka mayn doorateena in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshee iyo sunadiis iyo jihaadkan inasiinku hogaamiyo aan doorataan nabadoonka nabadoonka daa'imay ahaay qof iska caadi ah oo ilmooshan shaqaysada u ahaay marka maylisin kabraba beesharaashiidle nabadoonkiisin doorataan garabsho inaysin qabsataan garab furne ee lisinka rabe kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhaganshe iyo barashadiis iyo difaacshee ayaa ku baraarjiyee nabadoonkana may leesuna nabadoonow dadkii aad ku dooradeena in aada ka warqabto aan la baahiya dhibsho iyo rafaadsho wax kasta inaad ogaato aan dhimriito la rabo dadka haddii uuna aanay nabadoonada beelaha jararweyne kisu dhowaayana nabadoonow hilka aad likiin dhiibi ilaahay subxaanahu wa tacaala akin fududaayo ununa sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala adin fududaayo maxad dhammaantii ay leh ilaahaygiina cawuuridii waxaa kale maxad iska leh xarakatu shabaabulmujaahidiin reer shiidle may doorintaan nabadoon iyo saduubitaan nabadoone may kalena kiiso dhowayni aad iyo caada kiinso dhowaayane ku xogaamiya ummadan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti jihaado la rugay nabadoone aad iyo aad maynku baraarujiye annaga oo dhan suldaan gadaashiis inaan ruugsino waa ilaahay mayle infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah ee ikhwa manshal ihraano qof waayiil iyo dhallinyara kulliba mayle ninka baahinya jihaadka
haddee walaalahayno oo kasa qaybgalan xafladdii sodhowaada mar labaad iyo mar saddexaad walaalahayno beesha shiidle maylena xafladdan haddii ninka weertan ku dhowna aadana ninka sodhowaay maysin lena waxayaakum allaahu wabayaakum may aan mahad celiye nabadoonkii beesha shiidle sheekh maxamed kasa dhowaw saaxadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab shala ku xukumooy nabadoonkii maylena jazaaka allaahu khayra aljazaa may an dardaarime beeshii shiidle walaalayaal maysin le horti kow cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala sin dardaarime uma maysin dardaarime nabadoonka haddii isin sheenten bannaankii halanka dhaafne hal adeeco hadda maylayaa nabadoonkii asagana umuddan waa umudda beeshina waa beesha ka hogaami cadaaladii iyo ku dhaqankii sharciga rabbi subxaanahu wa tacaala ikhwaani fillah horta beesha guud ma in dardaarime unka horeya sheekh cabdiraxmaan suldaankayno guud horta ina aan diyaargaroowno aljihaad fii sabiili illah jihaadkaas oo laku koryeelow kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala oo lanka hiiliyo walaalahayno reer filistiin reer filistiin maylena xanuunkii isinsinhaaya nihaaya jazaakum allahu khayr walaalayaal beeshi jarar weyna may diyaaran ata jihaadkan axmed cumar aba cubayda oo hon horhaaye annagana ina ka dabafeelno beeshi guudoy salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka reer shiidle maysin lee maxadsanta nabadoonow si dhowow mayni kusi dhowaadase nabadoonow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka kusi dhowowal nabadoon iyo sheenten reer shiidle nabadoonkii isin sheenten sohordhigten golaha nuqawada ku dhaqanka shareecada islaamka nuqawadani siinka qaadati mayli siinka rabe beeshi reer shiidle nabadoonkii ini la garab istaago nabadoonkii ini la tawantaabiyo marka may kala rabeen nabadoonka usana dadka ini si cadaalad leh ku xukumo oo dadka macnaha un horko'o shareecada islaamka ku dhaqanjaynaysun horkahooyaan dardaarame wa jazaakum allaahu khayr beesha shiidle ayaa nabadoon u dooratay nabadoon maxamed siidow kaas oo sidoo kale kelimad qiima munaasabadaasi ka jeediyey ikhwaaniya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib marti sharafta kulli waa mahadsan yihiin ani waxaan ahay nabadoon u taagan beesha jararweyne gaar ahaan beesha shiidle waxaan leeyahay reer shiidle annaga waxaan nahay beel beelaha ka tirsan beelaha jareerweyne gaar ahaan reer shiidle suldaankeena inuu yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi beesha reer shiidle waxaad maanta ii doorateen inaan idinkugu xukumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan idin leeyahay beesheeda reer shiidle waana idinka qaatay samicnaa waadacna waa idin maqlay waana idin adeecay maadaama arrintan aad u culus ay dhiibateen allaahu akbar allaahu akbar beesheeda reer shiidle anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama ani xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adeecay idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii adacdaan inaan kala dambaynoo ismaqalno samcan wadaacaynaan ahaan dhammaanteena kala dambayn la'aan waxuuma hagaagaayo nimin yahow waxaan ku wada dhaqmayna kitaab waaye maalintaan waxaan ballan la gelaynaa ilaahayga anagana uuntay yaa rabbi aniga waxaan ballan kula galnay inaan aan ku dhaqanno shareecada islaamka reer shiidle waxaan idin sheegaa maalintan wixii ka bilaawdo waa inaan diyaargarow u noqonaa ku dhaqanka shareecada islaamka jihaadkana aan ahaanaa safka hore hadda waan nahay waa inaan ahaanaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubnihii salaadiinta ee ka hadlay xafladda doorashada waxaa ka mid ahaa suldaan shuceyb xoghayaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحن أمهد علينا ولا لهن بالوينتا رجر الوينة وحن لنا هي قوشينا وقوقل مباركة إن شاء الله تعالى خاصة نبضونك الشيد محمد سيدو وحن لنا هي سودو إلهي سبحانه وتعالى هكو بركيو إلهي هكارديغو كي أمداس ku hogaamiya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa khayrka iyo wanaagana u horseeda baashir reer shiidnana waxaan ka codsanaynaa nabadoonka maxamed siidow in ay ku garabsiiyaan ugu kaalmeeyaan dhammaan nabadoonnada baashir reer jarwelena waxaan leeyahay suldaanka ilaahay uga cabsada n ilaahay aayaddiisa waa wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu in ilaahay aayaddiisa aan qabsanno ilaahay kitaabkiisa aan ku dhegno aannu ku kala tagin ummadda dulmiga iyo dhibaatada aan loo horseedin nabadoonkan waxaa la rabaa inuu ka warhayo beeshii loo magacaabay axwaasheed oo ka warhayo waxbarashadeed oo ka warhayo agoontooda waxbarashadaana ugu daran qof aan wax baranin wax faa'iido uu leeyahay malan fi dunya walaakhira adduunya aakhira qofku wuxuu cizi iyo sharaf ku yeeshaa inuu wax barto ilaahay kitaabkiisana wax la barto ugu horreeya iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay maamulkeena islaamkana heerka aan gaarnay maanta maamulkeena islaamka sabab u ah bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala iyagaan ku mahadinaynaa waxaan soo marnay waa isla ogtihiin waana ognahay dambiil cambe oo la qaaday ee dhexda lagu furan jiray maantana waxaa waay meeshii la doonaa la maraa kumanaan kuna doorar jeebka lagu qaataa lacag kaashaa la qaadaa alxamdulilah waxa lagu helna waa kitaabka ilaahay oo la tadbiiqiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabada xafladda waxaa la duubay nabadoonka oo la siiyey kitaabka qur-aanka iyo qori iyo buushkiisa insha allahu tacaala nabadoonada macnaha hadda la duubay siilaraamsay sheegay waa nabadoon kitaabka ilaahay iyo sunnadii rasuulka ummaddaas mas-uulka ka ay jifada ina ku hogaamiyo iyo lalo haddii marka aad dhado kitaabkii ilaahay iyo ka dhagame iyo sunnadii rasuulka ka dhagame aad dhado marka codoba baa lalaas maala horta nabadoonka may rabeen inuu isiin ballan qaado kitaabkii ilaahay in jifada reer shiidle usuka maamulo ama ku xukumo inay ballanqaadaro ee nabadoone nabadoon maxamed siido kalfur ee kitaabkii ilaahay macnaha kalaange ahay ina ummadda reer shiidle adaka dhagto oo ballanqaaday oo macnaha ummaddan kitaabkan adaka maamulo oo ballanqaaday insha allahu tacaala allahuma fashhad okay haddii aad dhagto marka kitaabkii ilaahay iyo ka dhagamaane dastuur iyo gaalay walkasamanguuri iyo maraykan ma rabno dadkiidhadanowa haddii marka nabadoonka kitaabkii ilaahay ka dhagame iyo sunan rasuulku sadhay odowa weeldhade odowka marka magan iska dafaace baashi reer shiidle maganka tabagalay qur'aanka kitaabkii aan hadda kiindhiibi may la fadwaye macnaha in adag difaacdo ama nafta iyo kitaabka adag difaacdo qurina taasa keentay qorigan oo aakayga eh beesha reershiidlayaan gaddi booshkina waa afar qasad iyo gajarta waana guguuta macnaha suldaankayna hore suldaan cabbaas in macnaha maraykanka oo ina dili ay moogagaw sababti nin dili macna lunduqay mayo diinta dartas way ununa taana duqaantada sugoyn ilaahay macnaha unun macna ina shahiidno kitaabki ilaahay oo hunjani nin dilo iyo macna raalli keen ilaahay maydhay faminhu man qalla naxba waminhu man yantadir kuwana bahan kuwana dasugoya macna un may sugoyna dayurina nin duqayto ilaahay dartas dayuri nin duqayto ya sugoyn insha allah ilaahay macnaha shahada allah nasiyo dhammaantayn insha allah beesha jareerweyne si guud ahaan iyo si gaar ahaanba ma iska ogsinine kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaanu ka dhagagno difaacno tadbiiqino insha allahu tacaala nabadoone lamhabrid lamhabasrid xafladii macnaha reer shiidle oo beelaha jareerweyne beel ka mid eh iyo nabadoon caleemasaaraayka xafladii intasan inka agda dhammaan marti sharafka fasaxantan haddii ilaahay da wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi وبركاته أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay deegaanka koorkoor ee hoosaga magaalada xudur ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa lagu soo bandhigay lix askari toobadkeerayaal ah kuwaas oo muddo ka tirsanaa maleeshiyaad kirdada ee ku jira safka cadowga maamulka shaadirirka isku magacaabay koonfur galbeed markii tawxiidka loo qabtay kadib ayay si gaaroo la hadleen idaacadda islaamiga andalus nurow idinku dira deegaanka gudal warwararog horan dhan askari yahay kunagadi akutaushani malaan shaydhanay duufi reedatanu kaswaay muslimiinta bilakruwa usku dhan holoygal dhubuli fureelyare subahi atan hakaswaay ndi muslimka rowne aragay isku tabe tabar gaardi walaa saamare reedano gaardi dhamaadayam dol kale balaawi le isku tabe horan garbulan karaysan laaynan ulmaana suusaan reed bilis karaysan ahan dhubu kale isla rogne maalumayti mamdonen koyo le tabarna gliyay dhagan muslim untin hayana arnay laakiin saabtana gabahi gaala degandilaajeriyaban kord waaye kaafi baan waayerid dhan gaal hobleyn argen hordhan wala walen faalilahanam aragne rid asugu tabeen meel hadalne akyaartiyoonay malaaj elehel hadalne arw galabuyada isku tabaas anu isku tabaan fadaane dhagan gaayoraan seeten isku tabaan areen oo isku tabtaan fadaane isku tuguseenan areen maasha allah kay amni fayle kan ora safayle safayle lahayn dhawaaye saaxiibada imanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiin dirogan kuwayaan beli galka ku tabaan taasaan baaglahay aa maqaay ciidan ali uri deegaankaana guudala saacadan aley korkordarog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan iniooneta keeka murtadiinta ku tugbishaanay muslimiinta meetis ku nool madimarida kabiirayna faylaantaawaya inaan sadin muqlum ee ogaadi haddigii saacadan aleliyan ilaahay ka mahadsan markaan hore ka biiray tashkiil oo dhalinyaro jinkey eh iyo tashkiilyaan markii tababar hamari walyarkan hamarin may mool gaardi gaardi wal hawaarno may bad dugudugud ay oonay dhibaatadiis la haydeerti mawlwiinonata ku hay male kan hoo tababarkan hay bahal la araw maalin afiil araw bahal la araw maalin nafrul araw way buah maal araw kubalaan araw sijiidun wa magaayokin hay mahamad busay ka dhiley afartan qofu anta ko haa haysa dugada jare walaanata ku hayoon male garti hayti hormaka jirana walyarkan oo diiri muslimiintan ku baali hayti hin muslimiintan ku tabi ilaahay mahadle sacadan ileetanata karkahaytu shireedaymanban rigiyaal todoba qofasa kabane rigi todoba qof hayne lama eriyan shanlaka koyn ilaahay kamasahaam maynka baagay ni walaaladay ilaahay hankunagadan walaangayo tirogan wiila tirogan ridisangaad ka jaraan moor muslum ni haynaya insheega banadun kubah ni habahay weeran walaal aku kubah gobolkan meel muslimiin tirud isku koy hura anatagee madaya mada banaawi ilaahay mahadle galko inti idugod horta ireedkeema marohay idoan yoonay meel muslimiinta tiidaan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy aroongayan ka baagay hamigay may buaha iniyan hata geesa aadana leey madaan dhuumaday awkay aaday oo kalijo dhankala an roogna ku dhuumaday ini ankaaraan meela jeliya ankaaraan bataawiya ilaahina ma inkanaga ilaahay meela laakiin muslima maskin jirtona hakunaga saadana leey mayba ka shaqaysa dafata iniwan howlagay daagsada beertayn boomee musaartay labaha hasan markaan gudal labaatii kuga jeer ciidanka odur dhubow kulaga furay ku tirsana ku dali ku tabe mulmida ruu ku dheegnay asanta ilay meel ku hele intii oonay muslimiin feel ee takaalay tan intii wal fun ruugan ogaaday saasa ku kuna afar balooda ka jare dood wal gaarde ilay libarsi ko maalin dhuusay leeraa maalin nafruu leeraa kon maalin afii leeraa kon maalin kowlaan leeraa maxay ku arkay intii muslim ahayn inta kudaane gaaliyin ogaaday id intii muslimiinta dhatiyo ka nolodooneen saasaan nagad intii miidaa ku tabaano meelidhaas muslimiinta hadhaha galana iyo fade malaagii goobta leeraale ah kutaba himiidin meeleraay sugaa wareereed asugutaba malaleere inwadaalaindhawaay waldhawaatee midinjiismaan muslimiinta sidka nooladan ka noolada fada garkaas besu doobadam ilaahay boonaga besu intii waalidintay kudhawaasida fadaa mahay sida ali maamud manuur xuseen guudal labaatilama degmada koorkorora dhubi waayareen ilaahay aan ku toobsheen intii aanaa ku nagad shaydaan ay galgalaysan shaydaan maskantooda dhablaa kula kulmaya walana faa'iidaa kula kulmaya haatan ilaahay aan ku tawsheynay anteena ku hanuuno ilaahay oo naga anta diinta muslimka ka naga shaydaan mas antan oo dufeeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro isku ku dhumanay waalidiinka ku dhumanay walna dadkooda gobolkooda isku kaaraysanaynay diin makaasnaan anta diinta muslimka burburiyaano inaan surugnay ka qaadayano isku dareerano antu kudne iyo kuwaay sababta naga dhumaday kuway nagoy diintii muslimkii ka nagoy hanuun ilaahay intoo busheen madiyan haba ilay goobta iyo malaaga hela hadale meen ka baagayoon anta ilaahay hanuuniyo hasku nagdaan ka baaga antale anteen ka dhagdo antale ka dhamado diinta muslimka le ka dhajaro antale ka noolatoda guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee inoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى